Marka ay laba iyo toban bilood jiraan, sabiyo badan ayaa bilaabaya inay dhahaan erayadooda u horeeya. Marxaladdan firfircoonida, isgarab socota, qaybaha hadlidda, iyo dhageysiga ee maskaxda ayaa ka sii xoog badan. Firfircoonidan abaabulan ee maskaxdu waa maxsuulka biology iyo waayo-aragnimo. Marka dhallaanku maqlo luqad in badan, isku xidhyada iyo heerka abaabulka u dhexeeya labada qaybood ee maskaxda ayaa kordha. Waaya-aragnimo xilli hore ee luqaddu si gaar ah ayay muhiim ugu yihiin dhallaanka. Maskaxda dhallaanku waxay bilaabaysaa inay isku xidho oo abaabusho qaybaha ka hor muddo intaynan odhan eraygooda koowaad.